أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobada nadiin anana waxaa ka mid ah weeraro kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumeysiga saribeedda kenya munaasabad lagu sugootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday deegaanka buurdhaxule ee wilaayada bakool madaxda dowladda xabashada etoobiya ayaa bilaabay abaabul xooggan oo ay ku kicinayaan dadka xabashida si ay uga cagajugleeyaan shacabka soomaaliyeed beesha cali gaaf oo ka tirsan beelweynta wacaasle ayaa ku wareejiyey wilaayada galguduud xoolo nool iyo rag hubaysan oo ay kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika dalka kenya ayaa waxaa si aada ugu soo badanaya carruurta yareer ee uu ku dhacayo cudurka kansarka oo ka mid ah cudurrada ugu halista badan dunida iskahorimaad u dhexeeya dadka deegaanka iyo malishaadka shaaladirarka new bolis ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhuna ku beegan tahay lixda bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaasoo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumeysiga sariibiyada kenya ciidamo ka tirsan jabhadda dagaalka ee mujaahidiinta wilaayada hiiraan ayaa waxaay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada halgan dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xaalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buruucliga hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu ay saaka weerareen isbaaro maliishaadka ridada u tiilay tuulada siina ee hoos tagtaa deegaanka shalambuud rasaasta markay bilaabatay ayna murtadiintu isaga carareen goobta isbaaradu ahayd ee mujaahidiintu weerareen dhanka gobolka mandheera waxaa mujaahidiintu ay weerareen koloneer ciidamo siriibiin kenyati oo ka soo baxay deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ku hoos jira gumeysiga siriibiyadda kenya dagaal culus oo qabsaday kadib ciidamadii gaalada ayaa dib u laabtay iyadoona weerarku tilmaamayaan in askartaasi la gaarsiiyey khasaare isugu jira mid nafeedi mid hanteed weliba aan la caymin intuu leegyahay munaasabad lagu soo watinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday deegaanka buurdhaxule ee wilaayada bakool walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya waxay ahayd munaasabad lagu sagootinayey dufcadii labaad ardayda wax ka barata madarasada imaamu shaafici ee xifdinta iyo barashada qur-aanka kariimka taasoo dhowaan ka dhacday magaalada buurdhaxunle ee wilaayada bakool ardayda loo dhigay xafladda sagootinta ayaa gaarayay ilaa toban arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana munaasabada goobjoog ahaa culimaaudiin nabadoono iyo waalidiinta ardayda kalimaad kala duwan ayaana laga jeediyey ugu horreyn mid ka mid ah culimmada deegaanka ayaa kelimad tawciye ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa may faray dadka muslimiinta ee mu'miniinta ah inay naftiyo iyo helshoba macnaha naar ku badbaadiyaan ilaahay meere yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maylaya dadka mu'miniinta ee soo lahadalow naftiin badbaadiya ehelkiinna badbaadiya naarna ku badbaadiya marka sida cali binu abi taalib oo kale aayaddaas ka fasiri naftiin badbaadiya ehelkiin badbaadiya macnishe maalkijeede ehelkaas ini la adbi walnalabar adibuuhum wacallimuuhum intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii qalinjabisay ayaa sameeyey bandhig cajiib ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاروا من اختبروا مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف آلف وأختها وهي حروف مد للهواء إن تنتهي للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء
تفت فؤادك الأيام فتى وتنهض جسمك الساعات نحتا تدرك المنون دعاء صدق ألا يا صالحا توليد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هل لك يا سبات تنام الدهر ويحك في رضيق بها ugu dambeyn waalidiinta ardayda ayaa hadallo kookooban xafladda ka jeediyey iyagoona bacdallaahi u mahad celiyey macalinka madarasadaha ee kusoo dhabar adeegay in ubadkooda heerkaasi soo gaaraan ilaaheen ka mahadiyaan horto madla maadna dadka aan ka duldhaadeen ka sabray maalimiinta iyo waalidiinta aan ka mahadiyaan ilaahilan waal barashadiyo waal ka gobsaday diinka ilaahay ka gargaar ilaahaynin ka weelo nuun ilaahayni anfaca maalinkan ilaahay ajri hasanaad ku sii unin lang maalinka hajay gud ilaahayni dhig dadkii mayba maama shaafigeeka awlaadiyo qur-aanka ka dhamaaytaya ena ilaahay mahad dhammaantay ayaa niileeyey dad mayba hageeka u dhalay diinkii la baraday qiimadiis iyoona hawaal gobashadiis ogaada ilaahayni weel maalinkii intaas dhibshooha ka sabraayan ilaahay mayba sun ajri hasanaad ku sii awlaadanahaana muslimiinta meel ka saroogan walan qobda ilaahayni weel madarasada imaamu shaafici oo ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka laguna barto culuumtiisa ayaa horey waxaa uga soo takharujay dufco kale iyadoona madarasadu ay hadda wax ku bartaan tobanaan arday ah maasanid cabdulqani madaxa dowladda xabashida etoobiya ee bilaabay abaabul xoogan oo ay ku kicinayaan dadka xabashidaas si ay ugu cagajugleeyaan shacabka soomaaliyeed walaalkan suhiib cabdulaahi ayaa faahfaahinaya warkani hogaamiyaasha ugu sareeya dowladda xabashida itoobiya ayaa bilaabay abaabul xoogan oo ay ku kicinayaan dadka xabashida ah si ay ugu cagajugleeyaan shacabka soomaalida madaxa ugu sareeya dowladda xabashida itoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay jeediyey hadalla ay ku sheegayaan inay si adag isaga difaacayaan col ay sheegeen inuu uga soo socdo dhanka soomaalida dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya oo ka qaybgelayay dhoolo tusyo iyo isku soo baxyo ay ku muujinayaan in dagaal culus ay geli doonaan iyagoo u qildayanaya gaaridda xabashida ee badda isku soo baxyadan oo halkudhig looga dhigay dal iskaashanaya wadajirkiisa iyo madaxbanaanidiisa waxaana hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo hadlayay ayaa weerar afkaha ku qaaday hogaamiyaasha xukuumadda muqdisho iyo alkaahira isagoo yidhi shaqsi weliba oo isku daya inuu halis geliyo waddankeenna militari ahaan ayaan u burburin doonnaa ceebna waan u soo jiidaynaa
በታሪካችን በሙሉ ግን ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም አሳፍረን መመለስ ደግሞ ተግባራችን ማንነታችንና መለያችን ነው። አንነካም። ከመጡብን ግን ማንንም ማንንም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር አንደራደርም። ሁለተኛው ወደ ውጭ የምንሄደው ወንድሞቻችን ሲቸግራቸው ሰላም ሲፈልጉ የኛን የሙያ ድጋፍ ሲፈልጉ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ውጭም ባሉ ሀገራት ችግር በገጠመ ጊዜ ሄደን መሰዋትና ለመላው የሰው ዘር ሰላም ለመላው የሰው ዘር
xabashida oo u muuqda kuwa u midaysan mashruuca boobka badda ee itoobiya ayaa dhigaya isku soo baxyo ay ku muujinayaan midnimadooda mahadsanid suhiib beesha cali gaaf oo ka tirsan beelweynta waa cosle ay ku wareejisay wilaayada galguduud xoolo nool iyo rag hubeysan oo kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika walaalkeen murwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxay beesha cali gaaf ee qabiilka wacaysle ku wareejiyeen xoolo fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jirba xiran furimaha hore xoolaha ay beesha caligaaf ku dhiibtay munaasabadaani ayaa gaarayay ilaa sideed neef oo geel ah iyo boqol iyo afartan ari ah iyadoona xoolahaasi ku wareejisay wilaayada galgaduud si loo sii gaarsiiyo mujaahidiinta waxay sidoo kale beesha wilaayadu ku wareejisay rag hubaysan oo ka soo jeeda beeshaasi iyadoo uga qayb qaadanaysa halganka jihaadka ee dalka ka socda munaasabadda waxaa ugu horan ka hadlay naqiibka beesha caligaaf naqiib maxamed muuse ilkacse maadaama ragga maanta jihaadka iyo oo saabiriinta ah ee maanta u taagan ayaan annagu maanta waxaan wadnaa xoolahaas oo jihaadka looga qayb qaadanayo oo maaragtay geelle geelaasoo siddeed neef ka kooban iyo ari boqol iyo afartan neef ah iyo rag maaragtay jihaadka ka qayb qaadanaya oo maanta u diyaarsan cadowga maantay xawaha shareecada islaamka ku soo duulay inay xabadka u dhigaan la xisaabtamaan raggaasaan rabnaa jihaadka inaan saas uga qayb gadanno haddaan nahay beesha cali gaaf allahu akbar sidoo kale waxaa madasha ka hadlay surdaanka guud ee beesha wacaysare surdaan daa'uud xasanna waxa waaye beeshu way baldhaaran tahay waxa baraa'adoodana way caddaysatay waxaa la rabaa maanta inta taaganna inaad ku sii dartiin cali gaafow inaad ku sii dartiina la rabaa qoryaha ragga wata inaad ku difaacdiin shareecada ilahay sow ma sidataan war cali gaafow qoryaha waxaad u qaadataan sow ma ahan inaad ilahay shareecadiisa aad ku difaacdiin waxaan leenahay marka waxaan wadno oo maanta ay cali gaaf ay nagu wareejiyeen oo anagoo suldaankii ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalidaan ku wareejiyey ha guddoomo waxaan ugu tala galnay inay ilaahay ciidamada u taagan jihaadka inay suuga looga dhigo anaguna beesha waa isla haddaannahay ilahay kitaabkiisaan u gargaaraynaa garabaanunna ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida munaasabadaas runtii oo qiimada leh aan taagannahay hoolahaasi ee suldaanka waceesle suldaan daawud xasan aadan oo goobjoog ah hoolihii asaga ku wareejiyeen asagana anaga igu wareejiyey anagana wakiil waxaan u ahay xarakatu shabaab mujaahidiin insha allahu tacaala hoolihii waa idinkala wareegnay meeshii iyo raggiiba meeshii looga talagalay iyo shaqadii looga talagalayna waa galayaan hoolahana meeshii looga talagalay insha allahu tacaala geynaynaa aan ku bixinaynaa sadaqadaas qiimada badan ilaah idinku aqbalo sada saadaalka iyo maaragtay xaaladaha marka la qiimeeyo la fiiriyo in insha allahu tacaala soomaaliya ay ka dhici doonto wixii afghanistan ka dhacay ay maaragtay ilaahay baa ka rajaynayna subxaanahu wa tacaala waa jazaakum allahu khayran qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa qayb weyn ka qaata jihaadka ka socda bariga afrika iyagoona xoolo rag hubaysan iyo agabyo kala duwan ku wareejiya ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore kula ardamaya cadowga allaah mahadsanid marwaan dalka kenya ayaa waxaa siyaada ugu soo badanaya carruurta yaryar ee uu ku dhacay cudurka kansarka oo ka mid ah cudurrada ugu halista badan dunida abushabe ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in waddankaasi uu ku soo badanayo gaar ahaan carruurta yaryar ee qaba cudurka halista ah ee kansarka tirkoob la sameeyo sannad kasta ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan saddex kun oo carruur ah oo qaba cudurkan kansarka sannad kasta laga helo gudaha waddankaasi sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda silibiyadda kenya arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida uu cudurkani ugu faafayo gudaha dalkaasi iyadoo sidoo kalena dad badan oo kenyaan ah ay wajahayaan cudurka busbuska iyo cuduro kale oo ah kuwa faafa caqabadaha arrintan ku gadaaman ayaa la sheegay inay qayb ka tahay in xilli dambe la ogaado xanuunka inuu jiro iyo qiimaha daweynta oo aad u sarreeya iyo daawada oo aan dadku aan dhammaystiran hay-adda waxaa loogu yeero caafimaadka adduunka ee w h o ayaa laga soo xigtay in sannad kasta caalamkao dhan uu cudurkani kansar ka haleelo dad gaaraya afartan kun oo qof oo ay da'doodu tahay sagaal iyo toban sanno iyo wixii ka hooseeya sidoo kale waddamada cudurkan laga soo calaamadeeyey ayaa ka mid ah waddanka soomaaliya iyadoo dad waaweyn oo beledi baadiyo ku suganba xanuunkani inta badan laga helo dhakhaatiirta ayaa waxay sheegaan in xanuunkani uu sabab u yahay in waddanka soomaaliyana uu qayb ka noqdo waddamada dadka laga helo cudurkani uu ku jiro iyadoo dadku ay cunaan cunooyinka gasaacdaysan iyo cunooyinka kale ee dibadda laga soo waarido sida burka bariiska sokorta saliid caddayda iyo waxyaabaha la midka ah waxayna inta badan dhakhaatiirtu ay ku taliyaan in dadka ay cunaan cuntada dalka taasoo ah midda keliya ee la ysku hubo caafimaad ahaan mahadsanid abushiiba iskormaad u dhexeeya dadka deegaanka midhishaadka shaalladirirka liubolis ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed waa kan mar kale walaalkan cabdilqani oo warbixintan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa sheegaya in iskahorimaad u dhexeeya dadka shacabka iyo maleeshiyaadka liw booliiska uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi iskahorimaadka ayaa si gaar ah uga dhacay degmada cadaad leh ee ka tirsan gobolka shabeelle sidaa dadka deegaanku soo sheegeen waxaa weerarkaasi soo qaaday maleeshiyaad ka tirsan liw booliiska iskahorimaadka dhex maray dadka deegaanka iyo sidoo kale maleeshiyaadka liw booliiska ayaa lasoo wariyey inay ku dhinteen ugu yaraan labo askari oo ka tirsan liw booliiska iyo afar kale oo shacab ah dagaalada u dhexeeyey maleeshiyaadka mustafa cagjar iyo kuwa dadka deegaanka ayaa yimid xilli deegaankan ay maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaad xiisad aad u xoogan ciidanka liw booliiska ayayna dadka deegaanku sheegeen inuu si bareer ah u beegsaday dad rayid ah dhanka kale maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada ayaa dhac baahsan ka bilaabay degmooyinka iyo xaafadaha caasimadda waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan ridada ay dhac ka geysteen guryo ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho sidaa ay warbaahinta u sheegeen dadka ku nool degmada kaxda maleeshiyaadkan ayaa u dhacay guryo ay deganaayeen dad shacab ah iyagoona jirdil iyo handadaad kula kacay dadka degan qaybo ka mid ah xaafadaha degmadaasi waa kuwan dadka deegaanka oo ka waramaya dhibaatada ay kala kulmayaan maleeshiyaadkan iyagoona sheegay in xaafadaha ay dhibaatada ka geysteen murtadiinta ay ka bilaabatay barakaac amnigaa nahayay dhaheen albaabka naga fura albaabka ha furna ha furna noo dhaha waaba jijiifnab anag ha furna ha furna noo dhaha kadab ordaa cunugtii waaba soo istaagi waay waa naxay fogaysiis cunugta waxay ogtahay mala cunug yareeday oo gabadhiyo inta ka qabteen cunugta inay iga kufsadaanaaba ka cabsada marka dambe wixii aan hayn waa iska siini noo xaamilaa lay dhaafi waay qof iyo maa la dhaafaa tala ii geysta aniga waa laba qof ay igu garaaceen filtuur ay igu garaaceen waa nafartaasaan ka dhaawacnaha iyo qoortaas iyo garbaha waa dhibanahay anaga dhibaa yaala meeshaan wiilkayga soo ordiyo walaal oo soo ordi meeshaa la dhigay waa la jildili yaa gabar xaamil lugaha dhulka loogu garaacay meeshaan fadhiisaa la dhahay waxaa laga aruursan anaka waa dhibanahay dhibaa yaala meeshahan dadka reer muqdisho ayaa ku dhiban canshuuraha xerkaha goostay ee ay ku soo rogtay kooxda ridada waxaana intaasi si dheer dhacah iyo afduubka maleeshiyaadka murtadiinta ay kala kulmayaan aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani oo kaasi ahaa bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya waxaa si habsami leh wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda kaga socota xamalada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad waxayna lajnada wilaayadii hiiraan u xil saartay xamlada maalintii lix iyo labaatanaad kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada samatare duhur wardhiil iyo deegaanka ragaabo oo wada ah deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay isla markaana ay dhaqan gelinayaan qodobada muhiimka ah ee ay xamladu xambaarsan tahay maanta waxaa noo yimid niman maaragtay oo walaayada islaamka ka mid ah waxayna soo gaarsiiyeen awaamiro ka mid e islaamka ka soo baxay anigoo joogo tuulada durdur anigoo joogo oo ku sugan marka waa saasaad ogaanaysin waxaa kaloo jirta marka awaamiro badan oo sidee maaragtay macalimiinta sida harqaanleyda sida maaragtay timajaraha sida maaragtay shacabka odayaasha si lagula dhaqmi lahay dhaqankaas intaasayna soo gaarsiiyeen kana mid e nabadoonada tuuliyaalka gaar ahaan tuulada samataro waxaan ilaahey aan ugu mahadinaynaa nana soo gaareen xamlada wacyigelinta xaragada ka socotay waxna waa naalaga reebay waxna waa noola faray ilaahayaa ku mahadsan waana soo dhowaynaynaa waana ka qaadanaynaa wax alla waxyay noo wadaan mar kastana waxaan jecelnahay waana ku mahadsan yihiin ilaahana mahadsan inoo keentay walaayaadka waxaas wanaagsan oo noola keenay waa qaadanay waana ayadaynaa insha allahu waa wax wanaagsan oo islaamka looga baahan yahay aadaan u qaadanay koraan u qaadaynaa waana wax fiican oo looga daynaa islaamka waa qaadanay arrinkaas haddaan joogno deegaanka wardhabeel arrinkaas noola keenay waan qaadanay si dhab ahaana u qaadanay ilaahay anugu anfaca waxaan ka tirsanahay gabdhaha ka barta madarasada samataro maalmahan waxaan loo socday shaadil ummah ilaa sabiili rashaad maasha allah aad ayaan ugu faa-idnay wax badan ayaana ka fahadnay walaayada ilaahay kheyr ha siiyo annagana ilaahay hanagu anfaca waxaa kaloo la mamnuucay oo lagu dhawaaqay sida xijaabka sahrada ambaleelaha waxyaabaha muqaadaraadka ah moobeelada waaweyn waxyaabo badan oo shareecadeena mamnuuc ka ah degmooyinka iyo deegaanada raayada tawxiidka ka babanayso ee wilaayada hiiraan waxaa si buuxda uga dhaqangashay xamlada dacwiga ah iyadoona lajnada wilaayada u xil saartay xamlada ay kulamo kala duwan la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada hiiraan aad buu mahadsan walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa warkii subxnimo idinkaga imaanaya idaacaddan dilsoonageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu